Roobabka mahiigaanka ah ee ka da'ay gobolkan Victoria sideed iyo afartankii saac ee lasoo dhaafay ayaa khasaaro naf iyo maalba geystay. Roobabkan ayaa sidoo kale waxa ay wateen dabaylo ku socday xabaaro lagu qiyaasay boqol kilomitir saacaddii inay ku socdeen waxaana ay sababeen inay dhulka dhigaan geedo waaweyn oo ku yaalay waddada hareeraheeda halka daadad waaweynna ay sababeen inay kusoo qulqulaan meelaha dadku ay degan yihiin ilaa laba qof ayaa ku dhintay daadadkan waaweyn ee uu dhigay roobabkan iyadoo labada qof ee geeriyootay mid ka mid a haweenay ahayd laga dhex helay gaarigeeda sida ay xaqiijiyeen booliiska gobolka victoria ku dhowaad laba boqol oo kun oo guri ayaa korontada ka maqnayd muddo halka dad aad u fara badanna ay ka barakaceen guryahooda kadib markii lagu wargeliyey inay ka baxsadaan daadadka roobabka ee soo wajahan waxaa waddooyinka waaweyn qaarkood jaray dhir uu roobabku soo jebiyey inkastoo gobolkan uu yahay midka ugu soomaalida badan guud ahaan waddanka austraaliya haddana cid soomaaliya oo wax ku noqotay roobabkan lama soo sheegin austraaliya xilliyada qaboobaha waxaa haleela daadad sababa roobab halka xilliyada kuleelahana ay qaati ka taagan yihiin dabab ka kaca kaymaha waddanka ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka austraaliya